haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka yeelayska v o a waxaa soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka yeelayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya somalilan somalilan waxaa muddo ku soo kordhayay falalka kufsiga gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo waxaana siddeedii bilood ee ugu dambeeyey ka dhacay ilaa iyo saddex kiis waxaa ugu dambeeyey kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba loogu geystay magaalada hargeysa horaantii bishan somalilan waxaa ka yaala kufsiga xeer qaran xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha somalilan kadib markii uu ka soo gudbay aqalka baarlamaanka somalilan oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo la hadlayay barnaamijka elayska v o eda ayaa ka waramaya go-aanka xukuumadda somalilan uga yaala kufsiga sharci baa laga soo saaray xeer baa laga soo saaray golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxaanku dhahday ay sameeyeen se xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arinta kufsigu waxaweeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeerka qaranka somalilan u yaallo ciqaabteedana maxaanku dhahday ay la kulmaan waxaa dhacda in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba wasiir maxamed kaahin ayaa ka waramaya sababta horta arintu waxaan laysku asaraaraynin oo la wada aaminsan yahay waxaweeye kufsigu waa masiibo qaran xeerarka bini'aadmiga ku wada dhaqmaana saasuu tilmaamaya meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid a qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsigaa lagu sameeyey waalidiintoodu waa ka mid dadka arinkaa maxaanku dhahday sida gefka u isticmaalaya madax dhaqameedka dalka joogay iyo odayaashii waayeelkuna waa ka mid qaybo ka mid ah lagu wada eedayn maayo laakiin waxaa la odhanayaa mar haddii ninkii gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo xaal ha lagu kala qaato waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waa taa dowladdu way ka dagaalamaysaa fariintan ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda somalilan ka diraysaana waxa weeye qof kasta oo arinkaa ku gafaya shareecada islaamkana wuu ku gafaya xeerarkii qaranka u yeelana wuu ku gafaya qofka biniaadmigaee loo xadgudbayna wuu ku gafaya waa dembi adagoo la galay dembiga adagee la galayaan ilaahay saamaxaadaba ka soo dejinin dee dad kale maxaanku dhahday ha laysu saamaxo maxaanku dhahday waa gef markaa waxaan leenahay waalidka waayeelkeenna qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah maxaanku dhahda nooc kastoo ay yihiin yaynaan dhaqankeennana iska xumaynin qarankeenana yaynaan meel kaga dhicin hablaheennana yaynaan meel kaga dhicin dembiga aynu u wada guntanno nimanka dembigaa samaynaya aynu gacan adag ku wada qabanno ayaan maxamuud canshuur oo ah gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada soomaalida gaar ahaan dhanka ololaynta fanka iyo dhaqanka oo u waramaysay barnaamijka elayska v o eda ayaa qabta inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yidhaahdaa weliba imi waxyaalaaynu hore u arki jirin oo ka mid tahay gang rabe ama kufsi wadadareed ama in maxaa la yidhaahdaa qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dacdadii ugu dambeysay hadeertoo leh inantii yareydee baska bas driverka iyo iyo darawalku ay hargeysa arrintii aada ku fashxumeed ka dhacday mushkiladan waxaan waxaa anigu aaminsanahay inay usoo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiilihii baa lagu kala dhex jiraa waxaa muhiima ah in sharcigii dembiilaha loo kala baxo marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay marna reeri usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay haddii laakiin dembigan haddii sharciga si adag loo loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yidhaha waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yara sahlanaan lahayd iminka qofkii ama dil ha lagu xukumo ama xadhig ha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro siduu koofiyad bacle ula ugu meereysanayo maxkamadihii iyo booliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaambaa dhashay keligiibuu ahaa maxaa la yidhaahdaa iminka intaasuu xidhnaa maxaa la yidhaahdaa yaa sidaa loo leeyahay baa ninkii maxaa la yidhaahdaa wax ka mas-uul ahaa la soo daynayaa ummadeennu weli waxay garan leedahay dembiilahan aynu hoosta ku haysanno dhibkaa u geystay qaar kalena tusaaleu noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waa in bulshada laga dhex saara nafise yuusuf maxamed agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee nagaad ayaa iyana qabta in fulinta xeerka somalilan uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd ka hortaga faldambiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wata ee dilku la socdo maalinba maalinta ka dambaysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan waxay ahayd wakti laba kun iyo koob iyo tobankii xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta wuu taagan yahay markii uu madaxweynuhu uu laba kun iyo sideed iyo tobankii uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waa tii laga horyimi xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa waayo wakhtigaa aynu ka hadlaynay dee dil may gaadhin kufsigu maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maalinta ka dambaysa ay isa sii tarayso nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha somalilan iyo hay-adaha ammaanka annagu madaxweynaha uun baanu la hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxay ahayd wakti dhow markii maxay ahayday aan kala hadlay arrintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa ballanqaad fiican buu noo sameeyey waxaan leenahay arrintani waxa ay u baahan tahay in si deg dega looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo waxa kale oo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacanku dhiiglaha iyo ciddii kale ee falka kula jirtayba si deg dega loo soo qabto sharciga loo horgeeyo bulshadu oo ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu samaynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba aada iyo aada iyo aada baan uga tiiraanhaysanahay waxa aananu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer somalilan iyo weliba haweenka aan afkooda ku hadlayo inay arintaas si deg deg ah cadaalada loo mariyo kuwii horeanu sidii u sugaynaa oo aan weli cadaaladii la marin burcay ka dhacday meel walba way ka dhacday maalin walba wayse sii taraysaa waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falkaa geysatay madaxweynahana codsi deg dega ayaanu u diraynaa dhaqanka soomaalida shareecada islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan uu ceeb ku yahay falka kufsiga sidaas oo ay tahay haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogto ah doctor ismaaciil bile xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kale ah metropolitan state university iyo st marys university of minnesota ee gobolka minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qeyb ka yahay korarka falalka kufsiga
internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo sidoo kalena macnaha si khaldan loo isticmaali karo haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin saameyn aada iyo aada u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan tusaale ahaan dadka waxay yno soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan kadibna wixii ayay dadka wixii ayay sameyn karaan marka taas waa waa waa dembiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen
doctor ismaaciil ayaa usoo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda talooyinka aan usoo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo canuga meelaha uu galayo waxyaabaha uu isticmaalayo inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan waxaa jira xataa softwarea jira oo la isticmaali karo waxaa kaloo jira aaladaha badankood macnaha waxay leeyihiin meel oo oo macnaha active laga dhigi karo parental control ay dhahaan oo on laga dhigi karo haddii on laga dhigo waxyaabo badan canugii ma geli karo marka marka waxyaabahaasa kolley aan macnaha aan soo jeedin lahaa haddaba waxa shareecada islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka elayska v o e da weydiiyey sheekh cabdulaahi xasan berberaawi oo ka mid ah culimada somalilan faldamiyeedka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku sinaysto inuu zinadii gaadho ay u suurto gasho iyo inaanu gaadhin labaduba way dhici karaan marka zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kaleo la geysanaya aanay la soconin raalli layskaga yahay ayuu ilaahay foolxumo ku sheego uu yihi walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila waa foolxumo iyo shaambad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka hadhahayn waana wadada u xunay qofku baahidiisa uu ku guto haddii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin u geysanayo qofka xagga caqliga kaga dhaca iyo xagga jidhka iyo naftaba iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dembigii wuu sii kordhayaa ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo sheekha ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca islaamka dowrka culimada arrintaasi ku wajahan waa dowr waajiba aada iyo aada u weyn waxaanu hoos imanaya qowlka ilaahi subxana watacaala uu yihi latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna in dadka loo caddeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib marka dowrka culimadu waa wacyigelin inay dhalinyarta ka wacyigeliyaan arrintaa kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iidaysanaya ee ku ridaya islamarkaana inay caddeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqiba xumada arrinta noocaasi ee dhalinyarta ay gaadhsiinayso dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn hadday noqoto khudbadaha jumcaha duruusta muxaadaraadka iyo kelmadaha kale ee wacdiga la jeediyaba marka waxaan ugu baaqayaa guud ahaan culimada dhalinyarta cilmiga baratay ducaadda iyo qof kastoo kaalin ka qaadan karaba dhaqanka noocaasiya haddii si guud loo waajaho oo dhammaan dadka laga wacyigeliyo wuu yaraanaya marka dambena meesha uu ka baxaya tusaalayaal badanna way jiraan dhaqamo saasoo kale aada u xuno u foolxun baa jiri jiray sida diincaygii ilacaygii markii olalo lagu qaaday laysu kaashaday culimo guud ahaan dadka iyo dowladdaba faldambiyeedka noocaasi wuu yaraaday meeshana uu ka baxay wallahu aclam codkaasi sheekh cabdulaahi xasan berberaawi oo ka mid ah culimmada somalilan waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka elayska v o e da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga dhagaysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news dt com iyo facebookgeenna v o a somali intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno haddii allaha awoodda lehi uu ogolaado waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo